ما زال ميراث الهدى يهدي الخطى للسائرين ويطل من هذا المدى لينير ليل الحائرين ينساب نورا في الدنا من فيض مشكاة اليقين علم يترجمه عمل لله در الصالحين
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada darsiga sagaal iyo tobnaad ee kitaabka tashiilul faraa'id waxaana soo jeedinaya sheekh cabdiraxmaan firin bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allaahuma wsalama wbaaraka calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin waa kitaabkeenii tashiil lfaraa'id maxamed binu saalix bn cuthaymiin raximah allahu tacaala ee aan ku jirnaa darsigan qaadanayna waa darsigii toban iyo sagaalaad wuxuuna ka hadlayaa inshaa allahu tacaala baabu dawil arxaam dadka qaraabada ah saddex baa loo qaybiyaa dhaxalka qaraabatun lahu faradun wa qaraabatun lahu tacsiibun wa qaraabatun laysa lahaa fardun walaa tacsiib qaraabada ahlulfaral wax ku dhaxasho waan soo marnay qaraabada wax ku dhaxashana waan soo marnay labada qeyb haddii la waayo qeyb waxaa imaanaysa layaha dawil arxaam baa imaanaysa nimankaa marka dawil arxaamka layaha qaraabadaasu see wax ku dhaxlayaan meeqa qeyb bay u qaybsadaan howlahaasaan gelaynaa sheekha wuxuu yihi dowul arxaami dowul arxaam kullu qariibin laysa lahu fardun walaa tacsiib waa ruux kastoo qaraabo ah oo ahlu faralla aan ahayn ahlu casabana aan ahayn waalqaraabatu usuulun wa furuucun wa xawaashi dadka markaa dowul arxaamka ah qayb waalid baa laga dhigi qaybna awlaad baa laga dhigi qaybna xawaashi baa laga dhighaya dowul arxaami min alusuuli qaraabada dularxaamka ahoo waalid laga dhigay hun kuwa waxa weeye kullu jadin wa awow kasta oo baynahu awowga iyo bayna almeyiti unhan dumar baa udhaxaysa waa ka abil ummi waa hooyada aabbaheed wa abiljaddati iyo ayay aabbaheed hooyada aabbaheed iyo ayeyda aabbaheed waa koow qayb wey laba kulli jadatin midda labaad waa ayey adlad ku timid bidakari ninbay ku timid ninkaasoo bayno asaga iyo bayna almeyiti meydka unhaa u dhaxayso ka ummi abil ummi weeye waa hooyo aabbaheed hooyadiis weeye kii hode nin buu ahaayo awowuu ahaa awowga waa kii hooyadaa dhalay ama ayeydaa dhalay xagga haweenku waxa weeye waa awowgaa hooye hooyadiis wa ummu abiljadati ayeyda aabbaheed hooyadiis ka saddexaad waxaa weeye kullu jadatin waa ayey kastoo adla ku timaaday biabin aabba aclaa ka sarreeya min aljad ka ummi abiljadi weeye hada almadhab markaan madhab ku socono wey laakiin wasawaabu ana haadihi tanu min dawaati lfuruudi wey liannaha madliyatun biwaarihin fatarihu ka ummi ljaddi taa inaga saar sheekh hore usoo maray madhabku tixgeliye horta haddaan nahno dowil arxaam maxaa noqon haya waalid aan ka dhignaa waxaan ka dhigi karnaa hooyada aabbaheed ayeyda aabbaheed waa laba saddex hooyada aabbaheed hooyadiis ayeyda aabbaheed hooyadiis labana waa dumar labana waa rag hooyada aabbaheed ayeyda aabbaheed labada waa rag labana waa haweenoo hooyada aabbaheed hooyadiis iyo ayeyda aabbaheed hooyadiis labadaa weye masale khilaafiyuu sheeg wuxuu yidhi ayey walba oo awowgaagii aabbo cid ka sii sarraysa awowgaagii labaad ama saddexaad ama afraad ayey u ah taasuna waa dawil arxaam madhabu xanaabila laakiin sida saxda ah waa ahlulfaral weeyaan taas inaga saar wadow larxaami min alfuruuci qeybta dowl arxaamkaoo caruur laga dhigahayo kullu man waa cid walboo adlaa soo marta biunthaa dumar soo marta ka ulaadul banaati meydkan gabdhihiisu caruurtay dhaleen ka meydkan meeshan yaala gabdhuu dhalay gabdhaha caruurtay sii dhaleen hadduu wiil yahay iyo hadduu gabadh yahay dhammaan waa caruuruu meydku dhalay wa wlaadu banaati libni iyo meydkan wiilkiisa gabdhuhu dhalay caruurtay sii dhaleen wadowl arxaami min alxawaashi dowl arxaam oo xawaashi ana hum kuwaasuna waa jamiicu linaai wey waa gabdho dhammaantoodoo siwal akhwaati meydkan walaalihii ka soo hadhay wax allaale wixii haweena oo meydka aan walaal la ahayn laakiin dee qaraabo ah sida kalcamati eedo walkhaalati habaryar wa banaatul akhi wiilasha meydkan walaalihiisa gabdhahay dhaleen wa banaatil ukhti iyo gabdhaha walaaladiisa caruurtay dhaleen iyo wa banaatul cammi iyo adeer gabdhihiisa iyo wa kullu man cid walba oo adlaa soo marta biunthaa dumar soo marta siwa alikhwati walaala ree ahayn oo minaummhooya ka ibnu lukhti weeye wa bintahu weeye walcamu liummi weeye walkhaali weeye wa furuucu likhwati weeye walaal caruurtiisii oo min ummeydka lahooyaa wax ka farcamay ka ibnu akhi liummin wa bintahu wuxuu yidhi marka dowl arxaam aan kuu sheegae waa dumar gabdha ah oo meydkan la qaraabo oo laakiin aan walaalihiis ahayn lahooyin la aabana maaha la aabana maa lahooyana maaha yaa ka mida kuwaas waxaa ka mida buu yidhi eedo waa qaraabo de walaalla ma aha waa habaryar waa qaraabo de walaalla ma ah waa meydkan walaalkii gabdhuhu dhalay meydkan nin ay walaalayihiin gabdhuhu dhalay waa dowlarxaam xawaashi wey waa banaatu lukhti meydkan gabdhahay walaalaha yihiin wixii caruur dhashay wiil iyo gabdhaha kala qaad waa banaatulcami adeer gabdhihiisa waa qayb qaybta labaad waxaa weeye gabarh kasta oo ku timaada oo marka meydka soo maraysa u soo abtirsata islaam bay soo maraysaa islaambur waxaan soo maray ruux kasta oo mae ruux kasta wili gabadh kala qaadin oo meydkan meesha yaalla qaraabo wey xaggee u soo marahayaa wuu u soo marahayaa dumar aan waxba dhexalin dumar aan waxba dhexalayn ayuu u soo marahayaa waa midaas kullu man adlaa biunthaa siwa alikhwati min alummi kuwaasoo walaalihii oo meydka la rag ah walaalihii oo lahooyeah kasoo hahay walaalihii oo lahooye ah ka soo hadhay oo maxay noqonaysaa meydkan walaashii wiilkay dhashay iyo wiilkaa gabadhuu sii dhalay waxa weeye waa adeer meydkan adeer buu u yahay soo adeer buu u yahay aabbihiisa walaal hooyeyi abihiiisab noqonisku aabo bas noqon lahaayeen halu casaba wey waan soo maray laakiin meydkan adeerkii oo hooyadii lahooye keli ah dhaxal ma soo galo abti oo la mid yahay asagana waa kaas adeer abtigaas walcamu lium iyo abti kullu man adlaa biunthaa siwa alikhwati min alummi wiil walba oo soo maray dumar soo maray dumarkaasoo walaalihii rag ka soo hahay walaalihii hooye aan ahayn walaalihii hooye aan ahayn waa isaguna waa lamid ka kale waxaa weeye meydkan walaalihii oo lahooye ah waxay dhaleen meydkan walaalihii wax allah waxay dhaleen ka ibnul akhi liummi wa binto ama wiil ha noqdo ama gabadh ha noqdo aan dib ugu noqono dowl arxaam wuxuu yidhi waxaa weeye hadduu rag yahay waa awow waa ayey waa caruur waa xawaashi markaan dhahno waa waalid waxay noqonaysaa awow oo waa waalid haddana awow ah laba mid weeye hooyadaa aabbaheed ayeydaa aabbaheed hadduu dumar yahay hooyadaa aabbaheed hooyadiis hooyadaa aabbaheed hooyadiis ayeydaa aabbaheed hooyadiis waa garan furuuc maxaa noqonhaya furuuc waxaa noqonhaya gabdhihii aad dhashay meydkan u dhalay waxay carruur ay dhaleen iyo wiilkiisa gabdhuhu dhalay waxay sii dhaleen labadaasaa awlaad ka dhigaynaa xawaashi waxaan ka dhigaynaa saddex baan ka dhigaynaa buy eedo habariyar walaalkaa gabdhuhu dhalay walaashaa gabdhahay dhashay adeerkaa gabdhuhu dhalay yaan ka dhigaynaa walaalkaa gabdhuhu dhalay walaashaa gabdhahay dhashay adeerkaa gabdhu dhashay horta meel ka dhig waxaan kaloo ka dhigaynaa wiil walba oo islaan soo mara islaam buu soo maray islaamta uu soo marayna walaashaa oo hooye ama ah hadda wiilka soo mara wiilbaa wuxuu soo marhayaa walaashaa oo hooye oo midku soo maray xali aduu intee ka timi meydkan wuxuu yidhi walaalkii oo la hooye ay dhalay kaawuu inoo dambayna inoo dhig wiil baa meesha jooga xani waryaa ku dhalay aduu dhaxal baa raba waryaa ku dhalay dumar buu soo maray mar hadduu dumar soo maray waxaan leenahay dhaxalka waad qaadan oo waxaa weeye marka hore waxaan soo maray hadday gabarh tahay walaashaa gabadheeda haddana waa un- waa unti oo kale un waa walaashaa wiilkeedii walaashaa wiilkeedii muxuu soo maray dumar waa walaashaa wiilkay dhashay wuxuu sii dhalay waa adeerkaa oo meydka la hooye ah adeerka aabbaha la hooye ah waa abtiga wuxuu kala qaadayaa rag iyo dumar wax weyn maaha ka ugu dambeeya waxaa dhalay walaalihii hooye ah ayaa sii dhalay ka ibnul akhi lumi wa binto iyo gabdhihii uu sii dhalay kaas horta waa intaa wuxu dawul arxaam waa intaas wuxuu yidhi marka wakullu man adlaa biaxadin min dawi lfuruudi fahuwa minhum ruux kasta wuxuu ruuxu ku yimid wuu la mid yahay ruuxu ruuxu ku yimid waxaan dhahaynaa gabdhahaaga meydkan gabdhihiisa caruurtay dhaleen maxay la mid yihin gabdho gabdhuhu dhalay meydka ka soo qaadaynaa wiilkiisa gabdhuhu dhalay waxay sii dhaleenna maxaan ka soo qaadaynaa gabdha u- ninka meydka wiilkiisa u dhalay gabdhaha walaalihiisa ah caruurtay dhaleen maxaan ka soo qaadaynaa gabdhihii walaalihiisa ka soo qaadaynaa wiilasha ay meydku walaalaha yihiin gabdhahay dhaleen maxaan ka soo qaadaynaa wiilay walaala yihiin oo kalean ka soo qaadaynaa maxaan ka soo qaadaynaa meydkan hooyadii aabbaheed awu hooye maxaan ka soo qaadaynaa hooyaa ka soo qaadaynaa habarar maxaan ka soo qaadaynaa hooyaa ka soo qaadayna ila hooyay soo maraysaay maxaan ka soo qaadaynaa eedo aabbaan ka soo qaadayna ila aab meydka aabbihiisay soo maraysaay ruuxba ruuxuu soo marhayaa booskiisaan istaajinaynaa marka meydka soo wad meydka intaad ugu timid ruuxa ugu dambeeya ee meydka uu ku soo marayo ruuxu waan soo qaadana ruuxu waan kala mid dhigaynaa marka booskiisaan fadhiisinayna waqad ikhtalafa alculamaau culimmadu waa isku khilaafeen fii tawriithi dawi larxaam dadka dawi larxaamka dhaxal ma leeyihin mase ma leh faqaala maalik washaafici waxaa laa yariisuuna dawi larxaam dhaxal ma leh inta islaamku maaliyad uu leeyahay magta maaliyad le intuu leeyahay islaamku dawi larxaam qaraa ma leh ahlu farl iyo casabaal haddii la waayana maalka baytulmaalka lagu shubahaya halkaa waxaa maray shaafici iyo maalik. haddii baytulmaal la waayo marka haa dawi larxaam waqaala wuxuu yidhi abu xaniifa iyo axmed waxay leeyihin yarisuuna way dhaxli baytumaal la geyn mahaye dowlarxaam baa dhaxlay waqaala abu xaniifa waxay yidhi, yarisuuna way dhaxlahayaan dowlarxaam way dhaxlayaan laakin bishardi an laa yuujada caasibun walaa duu fardin yuraddu calayhim waa in meydka loo waayo nin casaba ah waa in loo waayo waa in la waayo ruux alfaralahoo xoolihii inta ka soo hadhay dib loogu celiyo oo intiisi markuu alfaral ku qaatay casaba haddii la waayo asaga dib loogu celiyo wahaadaa arinkan xanafi iyo axmed ku tageen marwiyu waxaa laga wariyay can cumar wa caliyin wa abi cubayde wa cumar bin cabdilcasiis wa cadaa bin rabaax iyo wa gayrihim iyo kayrkood wahwa asawaabu saasaana saxo xoog badan oo raajixa oo maalig iyo shaafici waa laga raajsan yahay liqowlihi tacaala waulrxaami bacduhum wlaa bacdin fi kitaab illah ina allaha bikuli shayin caliim wliqowli nabiyi sal allahu alayhi wasalama qowlkii nabiga u daliila uu nabigu yidhi ibnu ukhti lqowmi minhum dad gabadhooda wiilkay dhashay reerkaasuu ka mid yahay qabiil meel jooga gabadh laga guursaday wiilka ay dhashay abtigu u yihiin minhu qoomkaasuu ka mid yahay rawaahu lbukhaariyu wa muslim wa qowluhu sala allahu calayh wasalam alkhaalu waarithu man laa waaritha lah abtigu wuu dhaxalhayaa cid dhaxal loo waayey ruuxan abtigiisaa jooga laakiin qaraabo kale waa loo waayey abtiga ayaa dhaxalhaya nabigu yidhi alkhaalu abtigu waarithu man axad buu dhaxlaya laa waaritha lahu wax dhaxal u sugnaanin hadduu wax geysanaya caqilu canhu wuu ka diya bixin oo wiilka abti u tahay haddii cidka loo waayo abtigiibaa ka diya bixin abtigiibaa dhaxlaya wa yariu waa dhaxlaya rawaahu axmeda wa abu daawuuda wa bnu maaja wa nusuusu lkitaabi wasunna nusuusta kitaabka iyo sunnada waxay cadaynaysaa fii tawriihihim inay dhaxlahayaan dawil arxaam dadkooda way dhaxlahayaan imaa mujmalatun nusuustaasu ha noqoto mid duuduuban oon tafsiil lahayn وكالآية وآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وإما في فرد واحد أما إلى النصوص قصة أرورته ذلك ذو الأرحامها متكمدة وإما في فرد واحد أو منهم وكالحديث هذا صوم مرة الخال بالمقت ذو الأرحام كي أفربنا أبتوى لغا سوقاتي فمن ثم صادرت اختلف العلماء بتوريثهم على ثلاث أقوال خرت إن لا دحلسية والصح إلا وذو الأرحام وقرابة ويهين سيل لو دحلسينها سدح مذهبود بالله كلا جبي قابك لو دحلسينها أحدها ثلاثة من كم إذا اعتبار قرب الدرجة سأكل دويهم وين ميتك محل أقول تمد هدو ميتك من الله هل صوت الصدو oo hal ruux baa meydkii ruuxa hal ruuxa u dhexeeya midna meydkii ruuxa laba ruux u dhaxaysa ka dhow waa qaadan ka fogna waa la tuuri si u kala dhow yihiin bay isku kala xijaabahayaan waa in halkaa la fiiriyo ictibaar qurbu daraja faman ruuxii kaana aqraba mid dhow yaa kaana awlaa ku xaqle bilmiiraad ka xaqle min ayi jihatin kaanad dhawaanshahaasu dhanka ama waalmaha ka timaado ama furuuxa ka timaado ama xawaashaha ka timaado وحجة هذا القول قول كأدلس وحوي قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله ومتى قورتي اعتبرنا أن أجن الألوية حق النمضة أولى مركان فين أولى حق النمضة كان الأقرب دي أولى أقرب كأولى ومذهب الثاني اعتبار قرب الجهة ما يجهة في رينا هذا صدع جهة لقيمة dadka arxaamka qayb waalidnimay soo galahayaan qaabna awlaadnimay ku soo galahayaan qaybna waxay ku soo galahayaan xawaashinimo saddexdaa jiha ayaa ugu xoog badan marka awlaadnimo waxaa ku xiga waalidnimo waxaa ku xiga xawaashi xawaashida way kala horeysaa ayaa kala horeeya walaal adeer saas ku soconaysaa sidaasaan u kala horumarinaynaa waa qaybta labaad baabka labaad اعتبار قرب الجهة وهذا مذهب أبي حنيفة وهي فيجعله حكي لحنيف مكا الجهات جهويك أربعا أفر جو كدغي بنوة قيب أن كدغني عرور ثم أبوة قيب وال لغدغي ثم أخوة قيب ولا لغدغي ثم عمومة قيب أدير لغدغي فمتى كان مركو يهي مركو ساس أكو هريانو جهاد أقول دواته وقيبت أن كدغني عرور جهاد أكو حيته jihada waalidka jihada ku xigta qaybta walaalka qaybta ugu dambaysa waa adeer marka inta la helaya qayb ka farcantay awlaad ka farcantay waalidna ma imaan hayaan walaalna ma imaan hayaan adeerna ma imaan haya wix ka farcamay famataa kaana markuu yahay marka fi ljihati luulaa jihadan koobaad waarithun mid wax dhaxlo oo ka farcamay min dawil arxaami lam yarith axadun min aljihati alatii bacdaha قرأ ضمن ونوع يعني قياسا على الإرث بالتعسيب ويسمى هذا المذهب مذهب أهل القرابة تعلوطا مذهب أهل القرابة لنا قالوا الشيخ وركا وحكوشي في المقني صفحة وحكوشي لا بقول صدا إيا الله جسك اللحاد تلا اللو بذيها مرك الثالث اعتبار التنزيل إن دانو روح كسميت كم حدا قلت من أدو آه أنا وحنا أقول إيمان هيا أولاد نمو وعرضت قبلي سبعين علي أدو محاول إيمان إيسا والد نمو hooyadiis baan dhalay aniga waxaan u imaanayaa walaal baan ugu imaanayaayo walaashiis ay dhashay walaashiis ay dhashay aniga waxaan ugu imaanayaa anaa waxaa weeye eedanimo habaryarnimo abtinimo howlahaas marka ruuxkas wuxuu ku yimid booskiisii dhig ruuxuu ku yimid oo ruux kas markuu soo abtirsado ruuxu wax dhaxalu soo mari moogtahay marka ruux kas wuxuu ku yimid booskiisa deji ictibaaru tanziil fa yanzilu waa degahayaa kullu waaxidin mid walba oo min dawil arxaami ah mansilata man ruux meeshii uu deganaa adlaa uu ku yimi bihi maaga uma yuqsiman maalo maalka loo qaybinaya bayna almudli bihim ciday ku yimaadeen sababteed wax loogu qaybin wamaa saara wuxuu ahaaday likulli waaxidin akhadagu qaadanaya almudrikii ku yimid wahada huwa almashhuuru min madhabi axmed binu xambal wailayka miithaalan yadharu bihi ahara khilaaf saddexdii madhabood madhabo kow waxay ahayd ictibaaru qurbu daraja ictibaaru qurbu ljiha ictibaaru tanziil soomayn miaalkeeda qaada buu haye falow halaka haalikun can binti binti bintin wa binti akhin ligayri ummin ruux baa dhinto ka tegi gabaru dhalay gabaray dhashay gabaray sii dhashay gabar buu dhalay meydkan hadda inoo yaalla gabadhaa gabaray dhashay gabaray sii dhashay ayay u tahay tuu dhalaba ayay u ah kuwaan hore u dhinteen yaa joogta waxaa kaloo joogta bintu aqin liqayri ummin walaalkii gabadh u dhalay walaalkii gabadh u dhalay oo walaalkii la hooyo la aabba ama la aabba liqayri um- hooyo ke- walaanan hooyo keli ahayn walaanan hooyo keli de waa la hooyo la aabba waa la aabbo gabadh u dhalay yaa soqeeya hadda marka meesha waxaa jirta walaash walaalkii gabadh u dhalay kow meydkan iyo meydkan gabadh u dhalay gabadhay sii dhashay gabadhay sii dhashay waxaa dhow mid ay dhashay walaashi soo ma haddaan fiirna marka sidii loo kala dhow yaa laisku xijaabi hadda waxaa wax qaadan midda walaasha yaa qaadan haddaan fiirino inaan qaybna caruur ka dhigna qayb walaal ka dhignana oo xaggaa fiirina waxaa qaadan midda u dhalay ee awowga mudda sii dhashay sii dhashaa qaadan haddaan fiirin ruux kasta meeshuu ku yimi hala dhiga haddaan dhahno xanafiyada oo ahlu tanziilna maxay imaan tan uu dhalayna tan uu dhalay midday dhashay mid dhashay soo wad soo wad soo wad waxay ku imaanaysaa meydka gabadh dhalay hal gabadh wey waa nisbay leedahay gabadha kalena ee walaalkii u dhalay maxay noqon walaalkii oo lahooyi aabaa booskiisa timid casabay noqon iyadun marka labaan ku dhisaynaa tan nisi tana nisbay noqona intii uu marka yii miaalka fiiri marka wuxuu yidhi falmaalu maalka libinti lakhi walaal gabadhiisa iskale cala alqowli lwali haddaan kii hor raacno waa iyadaa dhowe liannaha aqrab ayadaa ka dhow gabadhaas waxay ka dhowdahay ila alwaarif ka wax dhaxlay walibinti lbinti baa qaadan cala alqowli aani qowlka labaad liannaha asbaqu jihatan wey wa baynahumaa nisfayn m waa loo qaybin cala qowli thalith lianna bintu lbinti mansilatu lbinti gabadhi u ka dhintay booskeeda istaagi falaha nis farda wa bintu lakhina bimansilatiba istaagi walaalka booska istaagio falaha albaaqi tacsiiban casaamay u qaadan dukira waa la sheegay mithaala fi lmuqniyi safxada iyo juska lixaad min aabcati mufrada wa naxwihi fi cadbi lfaa'id kitaabkaana lagu sheegay safada iyo juska labaad axwaalu dhawi larxaam ularaamkii marka hadda inta xaalay u kala baxayaan haddabaan soo sheegnay axwaalu dhawi arxaami alaaa alulaa an yakuuna almawjuudu waaxidan dadkii dhawl arxaamkaa hal ruuxooba ka noolba qaraabo horena horaa loo waayo oo adeer iyo xag iyo aabba ka timaada iyo awow qaraabadii dhowlarxaamkaana hal ruux basaa jooga halkaa ruux baa xoolihii wada qaadan duq baa dhimatay wax dad ah oo la dhashay asla maba jiraan ninna ma qabin wax kale oo qaraabo kale oo dhowlarxaamna ma jiraan laakiin gabadheedu gabadh dhashay basaa joogta kulli ayadaa wada qaadan ahlu faran la waa ahlu casabana la waa dowlaraamdowlaraamna waa hal an yakuuna mawjuudu waaxid falahu jamiicu lmaali bitacsiibi in adla hadduu soo maro weeye bicaasibin wa bilfardi buu ku qaadan iyo waraddi iskugu dar in adlaa hadduu soo maray bidii fardin hadduu soo maray alfard walow halaka haaliku ruuxaa wuxuu ka dhintay can binti akhin shaqiiq hal wiila iskoo isku aabayiin hal gabadhu dhalay yuu ka dhintay falaha almaalu kulluhu maalku dhanbay qaadan tacsiiban casab ahaanbay u qaadanoo de waa akh shaqiiqay la mid tahay walow halaka can binti akhin liummin may gaba wiilay isku hooyo yihiin meydkan gabadhu dhalay oo keli awey falaha sudusu sudusii fardan walbaaqi inta soo harina raddan ku celile athaaniya masalada labaad an yakuuna almawjuudu ithnayni dadkii dhaxalka lahaa idraxaamkaa laba besaan ka haynaa iyo faagtana ka badan walmudli bihi waaxidun waxay soo marhayaanna waa hal ruux hal ruux soo maraya waxaa weeyaan ruux baa dhintay wax dada kama tegin oo qaraaboo dhana laakiin waxaa joogtay gabadh uu dhalay oo ayaduna dhimatay caruur ay ka tagto fara badan oo wiilal iyo gabdho leh yaa jooga laakiin maxay soo wada marhayaan hal waday ku imaanhayaan laakiin way fara badan laakiin hal mar hooyadood basay soo marhayaan oo wax kala duwan maaha waaxid flahum jamiicu lmaali ayda xoolihii qaybsan liana almudli bihi imaa caasibun yaxuusu jamiica almaal bitacsiib hadduu yahay haddii ruux caasiba soo mareenna maalkao dhan bay casabo ku qaadan wa imaa saaxibu fardin hadduu yahay waxay soo mareenna yastaxiqu jamiica almaali maalkao dhan way mutaysanayaan fardan iyo waraddan uma yuqsam almaalu maalka loo qeybinaya bayna haulaai jimacada kaana almudli si asagoo kii dhintay maata canhu ayagu ka dhintay wey غير لكن أن الذكر والأنثى سواء على المشهور من مذهب أحمد مثال فلو هلك هالك عن ابن بنت أخ شقيق وأخته ruux baa dhintay wuxuu ka dhintay wiilay iskoo isku aabba u yihiin gabadh uu sii dhalay gabadhiina ay dhibatay yaa wiil iyo gabadh ka tagtay mayd baa maanta yaalla dad ma leh qaraabo ma leh laakiin wiilay iskuhoy isku aabba ay yihiin gabadhuu dhalay oo dhimatay yaa wiil iyo gabadh ka tagtay falmaalu baynahumaa maalkii waa loo qaybin tacsiiban ilaa akh shaqiiqay soo marhayaane casab ahaan wey liana jadahuma awoogooda akh shaqiiq weeyaan yarisu kadalika casaba ku dhaxli lahaa laakin idakaru walunhaa sawaa laakiin gabdhaha iyo wiilashu waa isku jin looma kala badin karo lidakari milu mahab iyo mahbi sheekhu waa bushin doona walow halaka haalikun can alaaثati aqwaalin mutafariqiin ruuxa wuxuu ka dhintay saddex abtiyaashiisa ah oo kala duwan oo mid waa lahooyo lacaabo hooyadiis midna waa lacaabo midna waa lahooyo falmaalu maalka lilkhaali abtiga liummin ku yimid iyo walkhaalu abtiga ashaqiiqu ee shaqiiqa ah way wadaleeyihin fardan iyo waraddan waana ahlufaral iyo raddi wadaleeyihin liannahum adliyaatun bilummi hooyo kuwada imaanaya waayo hooyaduna tariisu kadalkaas ku dhacaysa falilkhaali abtiga oo liummin asudusi liannahu akhul ummi min alummi weeye walbaaqina likhaali shaqiiq si لأنه أخ الأم الشقيق ولا شيء للخال لأب وحمله لأنه معجوم بالخال الشقيق والوحجابه ولو كان بدل الخال الشقيق أن لها خالة شقيقة هذه ميشا قري له لكان لها النس نسبة أصغر لأنها أخت الأم الشقيقة بإمالها وللخال أمنا أسدس لأنه أخ الأم من أمها والباقين لخال لأبا قضى لها لأنهم يرثون الأمة كذلك hooyahaas haddii hooyada noolaan lahayd saasay u dhaxlen low maata canum hadday dadka ka dhiman lahayd marka casharka noo joogo والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب عن الحلقات في وقت الضحى تعلو بها أصواتنا ترتيلا أم هل ترى أحكي المجالس طيبها إن قال حدثنا بذاك حديثا قم واسأل التعليم عن أمجاده هل سطروا مثل الشريعة جيلا نشأ الفتى متدبرا متأملا قول الإله مفسرا تفسيرا متمسكين بهديه وبوحيه ومبجلين لنوره تبجيلا ولقول خير المرسلين تراهم يزنه في كف الحديث ثقيل